waxaa maanta magaalada benjin ee caasimada shiinaha ka furmaya shir madaxeedka shiinaha iyo dalalka afrika kaasi oo la filayo in lasoo gabagabeeyo lixda bisha sebtembar madaxweyne jimbin ayaa la filayaa inuu isku dayo in madaxda afrika uu ku qanciyo inay shiinaha ka iibsadaan sida gawaarida korontada ku shaqeeya ee shiinaha iyo allaabaha kale ee teknolojiyadda ee uu shiinaha soo saaro haddaba waa kan khaalid cabdixakiim ferey oo falanqeeya xiriirka afrika iyo shiinaha oo ka hadlaya muhiimada uu leeyahay shirkan
ee ka furmay magaalada beijin ee dalka shiinaha waa madal saddexdii sano mar la furo waa madal runtii isku arkaan hogaamiyaasha dalalka afrika iyo hogaanta dalka shiinaha sidii loo horumarin lahaa xiriirka khutuba dheer ee labada wadan ama qaaradda afrika ee dalka shiinaha u dhexeeya shiinuhu wuxuu saaxiib weyn ama saaxiib yahay mar walba dalalka africa shirkan waxaa diirada lagu saarayaa sidii kaabayaasha ama horumarinta dhaqaalaha xooga loo saari lahaa shiinaha iyo africa waxaa runtii ka dhexeeya xiriir aada wanaagsan dhaqaalaha waxaa kaloo xooga lagu saarayaa kaabayaasha horumarinta beeraha dabcan shiinuhu wuxuu danaynayaa inuu diirada saaro beeraha waa aaga iskaashiga uu udhexeeya shiinaha iyo dhinacyada afrika shiinaha ayaa waxaa ka badan boqol bilyan oo dollar ku maalgeliya qeybta beeraha afrika sanadihii u dambeeyey shiinaha dabcan waxaa weyaan dal runtii quwad hadda soo koreysa oo caalamka ah maantana wuxuu dareynayaa xiriirka uu la leeyahay afrika afrika iyadana waxa weyaan kalkaan hogaamiyaasheeda waxay soo bandhigayaan sidii iskaashi toos ah oo istraatiijig ah ku sameysan la gaari lahayn dalka shiinaha dabcan waxaa ka dhacay qaaradda africa gaar ahaan galbeedka africa isbedelo ama revolution oo wadamadaas hogaamiyaashooda ka dhacay iyagoo u jihaystay dhanka shiinaha ama waa quwada kale ee ruushka si kastaba ha ahaatee madaxda afrika ayaa iyaguna la rajeynayaa in ay shir kala tagaan qorshayaal ay shiinaha ugu dalban doonaan maalgashigiisa afrika iyo in uu iibsado waxsoo saarka qaaradda afrika